shirka gardaarey wuxuu ahaa shir siyaasadeed oo maldahan dadkana loogu sheegay inuu yahay shir dhaqan oo nabadeed oo midnimo oo sidee lagu heshiisiinahayo loogu sheegay oo sidaa meesha lagu keenay buu ahaa waxaa waday niman siyaasiyiina oo maamuladii horey loo dhisay sidii dawladda federaalka ahayd iyo jubbaland iyo ka wada qayb galay oo ku fashilmay oo ku hangoobay haddana meeshaan meesha midnimo sida ay kala yihiin masiiro siday keeneen meesha la yidhaahdo garbaarey in ay abaabullo iyo dagaallo sokeeyo cusub iyo khatar gobolka geliyaan bay u imaadeen marka wixii ay sheegeen waxaan ahayn bay lasoo la soo baxeen wayna fasilmeen shirna hadda meesha kama jiro niman sidaas khatar u maleegahayay ahaayeen waana la ogaaday go-aan baana ka qaadanay odayaashu dhaqankoo dhan shalay iyo darasaabku way shireen arrintaas inay khatar culus ku tahay gobolka iyo dadka shacabka meesha degan baa la isu sheegay waa kasoo horjeednaan waxa ay sheegahayaan waxna kama jiraan waxayna sheegeenba hadda in ay wixii dhan ka xibsiirteen oo maamul goboleed iyo wax noocaas iyo maamul iyo ay samaynayaan bay sheegeen waa dad iska riyoodo hadlay weeye waxaas waxba kama jiraan waxay sheegeenna waa khalad mana raacsanin waana kasoo horjeednaa waana cambaaraynayna waa daban yihiin waxaan ka xusi karaa genaraal cali madoobe iyo cabdishire oo barawiir oo adeerkii nimanka hadda ugu firfircoon waa kuwaas wey ayagaasaan hadda ka aan kuu sheegi karaya shirka sidiisao meel maaragtay dariishad bay kasoo galeen gobolka sababtoo ah dawlad federaal baa arada ka jirtay mandateka ma ayna haysanin oo dawladdu maan lama socon odayaasha dhaqankii ugaashihii gobolka jiray mandateka ma haysanin oo waa la daba maray maamulka gobolkuu jirayna saas oo kale mandateka ma ayna haysanin oo way daba mareen niman intaba kasoo horjeedo oo nidaam bircadnimo inay sameeyaan rabay ahayd markii hadda laisku hor imaaday fasheen oo barnaamijkiina caddeeya la yiri ayay markaas hunqaaceen oo ay yidhahdeen anagu nidaam siyaasadeed baan meesha u nimid odayna ma naqaano shirkii macnaha odayaasha dhaqanka usoo wareejiya la yiri ma naqaan bay dhaheen oday nidaam siyaasadeed baan maaragtay wadanaa maamul baan dhisnay gobol iyo degmo iyo reer state ah waxay ku xiran yihiin nidaamkii azania professor gandi ayagaa isku xiran gandi madaxweyne weeye cali madawer madaxweyne ku-xigeen weeye wasiire iyo waxyaaba noocaas iyo darasaab gobol iyo wax noocaas ay sameeyeen sidaasaa lagu ogaaday arrintooda ka tashadan waa xaaladaha khatartoodala weye xaalada khatartoodala weye xaaladahan aqbali karnana maaha waa kasoo horjeednaa waa kasoo horjeednaa waxna kama jiraan waxna kama jiri doonaan waana cambaareynayna waa u bandhignay waa u bandhignay shala shirkii gobolka ka dhacay oo darasaatay odayaasha markuu soo dhamaaday waan u sheegnay meesha iyadeeday joogeen waa loo sheegay waxaan ihi waxaad wadaan wax asalle ma aha waxaan qaadanaynana ma aha meeshaana wax siyaasada looga hadlayo male taartanba shirka odayaasha kusoo wareejiye shirna waxaa cilaamin kara gobolka ama darasaadka isugu yeeri kara dadka cilaamin karo ama ugaas baa maaragtay jiro isagaa dadka isugu yeeri karo marka intii midna adinka ma ahedin waxaad wadaan wax shaqeynaya anaa joojiyaan idhi anagu waxaan taageersanayna waa fikirkaas waa u gudbina waxay yidhaahdeen anagu oday iyo arrimahaas hadda uma joogno mana u imaan arrin siyaasadeed baanu imaan arrintanadana waa dhamaysanay odayaada hore ushoog waaay rarabteen oo waagii marka hore la durbaantubhayo oo haweenkii wax noocaas ay aruuriyeen oo midnimaan sameyneyna ay yidhaahdeen dadkii usoo shiray codad ay ka duubeen iyo waxyaaba noocaas iyo muuqaalka dadka way yidhahdeen anagu waxa aan rabnay waaba idinka helna codna waa idinku duubanay macnaha sawiradiinina waa haysanaa anaga muraadkanagi waaba gaarnay hadii shirkanagana anagaa wadanay dhaqaalahanaga anagaa wadaynay muraadkanagi waaba gaarnay yidhahdeen odayaasha intaa u sheegay kadib haddana shir baa dhacay oo qolada siyaasiyiinta oo gobolka iyaga way sarteen inay tanaadulaan ay arrinta ayaga ka haraan bay maaragtay yaa lagu wargeliyey wix ayagaa dhagahay ka furaysteen annagana hadda wax weyn oo dhiba uma aragno dad iska hadlay un baan u aragnaa waxay yihiin ma raacsanin waa kasoo horjeednaa waan ku wargelinaynaa dawladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo iyo maaragtay ayahan ku shaqal oo dhan dadkaasu dad arrimahaas fidnada usoo xiigsiitay oo dadku dhibaateynayo inay yihiin yaan ku wargelinaynaa in laga digtoonaado khiyaamadaas waxna laga qabto annagana waa kasoo horjeedaa dhaqan ahaan waana cambaaraynayna